subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhegaysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhegaysan doontaana saaka waxaa qayb ka ah wasaaradda habeenka hirshabelle oo wado qorsho ku aadan dabaaldegyada kowda luuliyo taliska boliiska degmada baardheere oo soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii isticmaalayay maamulka degmada walaweyn oo ka hadlay dhismaha wejiga labaad ee cisbitaalka degmadaasi kulan cilmiyeed ku saabsan fahamka culumta islaamka oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo xarun caafimaad oo laga hirgeliyey deegaanka bandarmaan ee gobolka maroodi jeex xubnaha sarafka ee ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan warkasu waxay u diyaargarooba isagaoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiyaa taariikhdan ay ku asteysan tahay sideedii labaatanka juun sanada labaatan shan iyo labaatan warka intuu socdo waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhankayay farsamadana waa injineer saki wasaaradda habeenka hirshabelle ayaa wado qorsho ku aadan dabaaldegyada kowda luuliyo wasiiru dowlaha wasaaradda habeenka ee xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwe sacdiye maxamed nuur buuriis ayaa ka warbixisay qorshaha wasaaraddu ay ka leedahay xuska iyo maamuuska habeenkii ka qayb qaatay halgankii dalka lagu xureynayay iyo sidii loo muujin lahaa kaalinta muhiimka ah ee habeenka ku leeyihiin horumarka nabadda iyo dowladdiska marwe sacdiye ayaa sheegtay in wasaaraddu ay waddo qorsho ballaaran oo lagu dhiirigelinayo xasuusta habeenka soomaaliyeed ee kasoo qayb qaatay halgankii taariikhiga ahaa iyada oo lagu maamuusayo doorkooda lagana sameynayo barnaamijyo wacyigelin xusyo rasmi ah iyo mashruucyo lagu xoojinayo ka qaybgalka habeenka ee arrimaha siyaasadda iyo bulshada weyn badan ayaa jiro oo ilaa iyo eshta waa el soo shaqaynayay oo kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar mbiyoy makaay haween badan oo gumaysiga la diriraayay oo gabayadoodii xataa ilaa iyo hadda maaragtay taariikhdoodii lahaaya ayaa jiro oo ka qayb qaatay xornimada dalka iyo dalka waa gartay ma jiraa maamuusyo ama xusas loo qabto habeenkaasi oo lagu maamuusayo taariikhdii ay kasoo qaateen gumaysiga dalka
mar walba oo haweenka maaragtay sida lix iyo labaatanka juun kowda luulyo sideedda maarso xaflad walba oo laisugu imaanayo oo dalka looga hadlayo xornimadiisa si weyn oo weyn ayaa looga xusaa qorso weyn ay leedahay wasaaradda haweenka in ay cus iyo maamuus ay ku sameeyaan gabdhihii hore ee uu soo halgamay iyo kuwa hadda halgamayaba in taariikhdoodii la cuso kuwa jeegana shahaadiyi la siiyo halganka lagu lagu lagu maaragtay dhiirigeliyo kuwii usoo halgamay oo laga horeeyo na soo gaarsiiyo xornimadana inaan maamuus muuqdo aan u samayno qorshaha ay noogu jirta haddaan nahay wasaaradda
wasiir sacdiye oo sii wada hadalka ayaa intaasi ku dartay in qorshuhu uu yahay mid lagu xoojinayo xuquuqda habeenka laguna dhiirigelinayo jiilka cusub ee dumarka ah in ay door muuqda ka qaataan horumarka dalka
iskoolaadkan gabdhaha yararka waa lagu dhigaa maadada soomaal taariikhda oo dalsaray annagana barnaamijka markii banaare ay jiraan waan ku baraarujinaa door weyn ayay naga qaataan dhiirigelinta wilashooda jooga aagga oo ay nabadda aan ku laaloonayno aan ku joogno deegaanka gabdhaha dhalinyarada iyo haweenkaba
taliska booliiska degmada baardheere ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii isticmaalayay sida warbixintan ku faahfaahiya cabdiweli axmed hilowle kadib markii howlgallo ay sameeyeen laamaha amniga degmada baardheere hayey kusoo qabteen dad ay sheegeen in magaalada ay ka geysteen falalo amni daro ah sidoo kalena isticmaalayey waxyaabaha maanka dooriya islamarkaana ay dhibaato ku hayeen shacabka taliyaha booliska degmada baardheere ee gobolka gadoh ayaa meel fagaaro ah kusoo bandhigay waxyaabaha maanka dooriyaha iyo raggii lagu soo qabtay iyagoo isticmaalaya si sharciga loo horgeeyo ciidanka booliiska degmada baardheere waxay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada baardheere waxay ku soo qabteen dad ku howlanaa ammaandarada bulshada oo isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka oo hadda aad aragtaan oan gubaynay ayagoo gacmahooda ku haysta ayaan kusoo qabannay howlgalkaas wuxuu xaqiijin amni ka yahay degmada baardheere in la xaqiijiyo ammaanka degmada waxyaabaha lidka ammaanka ku aan gacanbir lagu soo qabto waxaan digniin u dirayaa shacabka degmada baardheero qaybahooda kala duwan kuwooda ku howlan waxyaabaha amni darada sida xashiishka iyo qamriga dadka isticmaalaya maandooriyaha oo labadaas ay ugu horeeyaan oo liid ku ah ammaanka degmada waayo qofka hadduu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya hadduu isticmaalo wuxuu maskaxiyan wuu u dhimanayaa bulshadana wuu dhibaataynayaa sidaas darteed degmada baardheere shacabka ku nool waxaa ugu baaqayaa in laga dheeraado laga fogaado xashiishka iyo qamriga ciddii ayadoo wacyigelintan aan dirnay lagu soo helo ayadoo qamri iyo xashiish gacanta ku haysa ilaahay idimkii waxaan la tiigsan doonaa maxkamadaan la tiigsan doonaa aan la tiigsan doonaa waxaan waxayna mari doonaan ciqaab adag ay mari doonaan oo kala duwan ay mari doonaan waxaa leeyahay intaan digniin ha u ahaato waxaa la mid dadka haysta hubka sharci darada oo dad siyaasiyiinna ahayn oo la og yahay oo la yaqaano aan ahayn macluumka aan ahayn oo hubabka guryaha u yeelaan hubkaas haddii kuu sharciyaysnayn adiga hadduu kuu sharciyaysnayn brother la imow wixaad ku haysatana caddee sababtaa u haysatana caddee ciddii aan ku soo qaban ayadana insha allah gacan bir ayaan ku qaban doonaa mahan markii ugu horreysay oo bandhig noocan oo kale ah ay sameeyaan taliska booliiska degmada baardheere ee gobolka gedo mahadsanid cabdiweli maamulka degmada walaweyn ayaa ka hadlay dhismaha wejiga labaad ee cisbitaalka degmadaasi xaliime cali ibraahim ayaa soo koobaysa warbixintan gudoomiyaha degmada walaweyn ayaa ka hadlay horumarka laga gaaray dhismaha wejiga labaad ee isbitaalka guud ee degmada walaweyn munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta maamulka degmada ayaa lagu shaaciyey in wejiga labaad uu qayb muhiim ah ka yahay dadaalada lagu hormarinayo adeegyada caafimaadka ee bulshada deegaanka gudoomiyaha degmada isagoo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhismaha cusub uu ka kabnaan doono qeybo dheeraad ah oo lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka mashruucani ayaa waxaa iska kaashanayay maamulka degmada bulshada deegaanka iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha ayaa sidoo kale ku booriyay bulshada in ay si laba jibaaran dadaalkooda si loo dhammaystiro wejiga kale ee harsan raxiim alxamdu lilah uma alxamdu lilah waxaa ilahay mahadiisaa maanta inaan goobjoog u nahay gabagabadii wejigii koowaad ee dhismaha isbitaalka oo aan rajeynayno maalmahan uu soo aadanay inaan bilaano wejiga labaad sida aa aragtaan waxaa la dhameeyey derbigii sidoo kale waxaa gabagabaha salaxmadii derbigo maanta ilahay idinkiis aan rajeynay inaan soo gabagabayno hadduu ilahay raalliga ka naqdana maalmaha soo aadana waxaan rajeynaynaa inaan bilaano dhismaha qolalka iyo qaybihii kale bulshada loogu adeegi lahaa waxaan rabnaa inaan u mahad celino cid walba oo gacan ka qaadatay wejigan koowaad rajeynaynana wejiyada soo socda inay qayb ka qaataan guud ahaan waxaan rabnaa inaan idhaahno shacabka reer walaweyn waxaa naga sugtaan waa inaan isbitaalkaa dhisno waxaan rabnaa idinkan aa idinka sugnaa inaa garab istaag noo muujisaan sidaa hore noogu muujisaan si lamid ah oo dhabra adeega inaa muujisaan aan rabnaa biidni illah waxaan rajeynaynaa kuwii ammaanada lagu ammaanaysay si saxa usoo guto inuu ilaahay naga dhigaa rajeynayna hadduu ilahay halka naqdana mees waxaa la filayaa in wejiga labaad ee dhismaha isbitaalka la dhammaystiro dhammaadka sanadkani taasoo ka dhigan in adeegyada badan oo caafimaad ah laga heli doono degmada markii ugu horeysay muddo dheer kadib weli waxaad dhegaysanaysaan warka subax oo aad kala socotaan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meega artis kulan cilmiyeed ku saabsan fahamka culuumta islaamka ah ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulan cilmiyeed ku saabsan fahamka culuumta islaamka kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay culmo-udiinka magaalada qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ujeedkiisu yahay in bulshada loogu faa-iideeyo fahamka diinta maadaama lagu guda jiro fasaxa iskuulada qaar ka mid ah culimmadii kasoo qaybgashay kulanka ayaa la hadlay bulshada alcilmi addacwa kulankan cilmiga ah oo looga hadlaayo ama la isugu yimid cilmiga iyo barashadiisa la isugu yimid ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu noqdo multaqaa khayr inuu noqdo noona fududeeyo acmaashiisa mid ilaahay subxaana wa tacaala acmaashiisu khaalis u tahayna uu ka dhigo ilaahayna subxaana wa tacaala noo barakeeyo si khayr lana noogu dhammaystiro dowladan waxay imaanaysaa waqti aada iyo aada loogu baahan yahay ayay imaanaysaa sababtu waxa weeye fitanka iyo dhibaatooyinka ayaa aada iyo aada u badan marka fitanku iyo fitanu shahwaat iyo fitanu shubahaat ay bataan waxa kaliya oo lagu daaweyn karaa waa diinta weeye qofka qalbigiisa yacni garaaciisa uu garaacayo waxay ku leedahay waad la hadlaysaa daqaadkaas garaacaas ayaa waxay leedahay ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaani xayaatada noloshuba waa daqiiqado iyo waxa ilbiriqsiyo weeye marka dowladdan waxay ku soo aaday waqtigaasoo faraaq ah si marka dhallinyaradii looga faa'iideeyo wacyigooda kor loogu soo qaado oo waqtigooda ay uga faa'idaystaan ayay ku soo aaday dowladu waxay soconaysaa laba usbuuc oo ka bilaabata beri oo sabti haddii aan la yidhaahdo ayay ka bilaabanaysaa laakiin waa la isbaraarujin way qofka bini aadamka ahi sidiisaba waxay yidhaahdeen laba dhaqdhaqaaq buu leeyahay laba xarako mid waa maxay qofkan isaga ahi inuu heliyo wax isaga anfacaya oo noloshiisa aakhiro iyo mid adduunyo xutaraysa way dhaqaaqa labaadna waa qofkan isaga ahi inuu iska difaaco iska ilaaliyo ka fogaado waxa isaga waxu dhibaya
waajibba markana saaran in aqoontii la yeesho caruurtii aqoontii la baro oo cilmigii la baro waa shay waajib ah waana shayga naarta lagaga badbaadayo ilaah subxaanahu wa tacaala markii ahlu naarka naarta la keeno naarta la geliyo oo malaa'igtu ku tiraho alam ya'tikum nadiir waxau leeyahay la waqaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fii ashaabi saciir kulankan ayaa socon doona muddo toddobaad ah iyadoona bulshada lagu buraarujinayo fahamka ay leedahay diinta islaamka xarun caafimaad ayaa laga hirgeliyey deegaanka bandarmaan ee gobolka maroodijeex sida mar kale warbixintan ku faahfaahisa xaliima cali ibraahim wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo cusub oo looga hirgeliyey deegaanka badarmaan taasoo qeyb ka ah qorshaha xukuumadda lagu gaarsiinayo adeegyada caafimaadka tuulooyinka iyo deegaanada fogfog ee halkaasi munaasabada furitaanka xaruntan ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan somalilan maamulka gobolka cuqaal haween iyo dhalinyarada deegaanka oo si weyn usoo dhaweeyey tallaabadani horumarneed qaar ka mid a mas-uuliyiinta kasoo qeybgasha xeragjarkani ayaa madasha ka hadlay ayagoo soo dhaweeyey oo ka miday si aan usoo ogaano deegaanka iyo baahiyaha ka jira hay-adda alid runtii waxay ka shaqaysaa somalilan gobollo badan baan ka shaqaynaa waxaa nasiib runtii aan u leeyahay meelo fara badan oon ka shaqaynay oo gobollada somalilanna hadday noqonayso awdal maroodijeex saaxil togdheer sanaag iyo soolba reer xaaji ayuub iyo deegaankaa ballaadhan waa markii labaadan horta aan soo booqdo runtii weli sida nugu soo dhoweeyey abaabulka iyo runtii quruxda idinka muuqata meelaha ka shaqeeyey runtii kumaan arag horta taa waa idinku ammaanaya agaasimaha guud ee si fiican baynu iska garanaynaa marka xilka aanu qabanayna ee, runtii ma nihin dad u shaqo tege waxaan nahay dad runtii matalaad iyo inay deegaankooda iyo qaranka somaliland ba inay u shaqeeyaan runtii xilkaa u haya Ee, taasaa naga go-an tani waa bilow ee, kuwa kalena insha allah way ku xogi doonaan waxaanu aad iyo aad u jecelahay iskaashi inuu dhaco marka laga hadlayo baahiyaha deegaanka ba xukuumaddu kelideed wax badan ka qaban kari mayso haddii noqoto qurbo joog haddii noqoto qoqol joog iyo haddii noqoto deegaanba haddii noqoto waxbarashada haddii noqoto biyaha iyo haddii noqoto xoojinta caafimaadkaba runtii waxaa muhiima inaad u diyaargaroodaan inaan iska kaashano wasiirka caafimaadka somalilan oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in xaruntani ay kaalin mugleh ka qaadan doonto bixinta adeegyada caafimaadka oo muhiim u ah bulshada deegaanka bandarmaan iyo nawaaxigeeda saddex tobankii bishii november ee last year Een, maalinkii baa runtii iigu dambeysay marka maanta waxaan u nimid mid waa mido inaan horta soo endhaendhayno nolosha aad ku nooshihiin talabaad inaannu furro m c h kaasoo xidhmay oo dawooyinkiinaan keennay gaadhiga ambalaaskaanaan keennay Een, runtii markii doorashadu dhacday habeenkaan halkanaan joogay codkeennii dee kumaynaan khasaarin waxaad ku soo saarteen xisbiga wadani iyo madaxweyne cabdiraxmaan Een, challenge badan baa socday runtii guul baad ka soo hoyseen abaalkaa dowladduna waa idiin haysaa dee dowladdiina abaalkiinni way celiso madaxweyne cabdiraxmaan isaga oo boolisigiisu uu ku salaysan yahay sinaan iyo cadaalad ummadda somalilan in loo sameeyo dee wakaa markii ugu horreysay uu wasiir inoo soo magacaabay Een, macnuhu ma aha deegaanka dee reeru ka soo jeedo inay wax- wixii ay doonayeen oo dhan ay heleen laakiin dee madaxweyne cabdiraxmaan wuxuu ka uu jebiyey mahsaned xaliim markana kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka biris xamse ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban doolar jirkaanka saliid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo koo doolar iyo bar caanaha nuuca loo yaqaano xilwaha ayaa giscooda la kala siisanaya afar iyo toban doolar haddii aan u wacno dhanka iyo dalagyada suuqyada magaalada jawhar ayaa koombada galeyda la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka koombada digirta la kala siisanaya shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanaya lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa haddii aan intaas kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaaraha iyo timacadee waa mahadsan tahay sahro markaana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha sida uu ku waramayo wargeyska the mirror kooxda manchester united ayaa haatan u muuqata mid u dhow saxiixa ah waryahanka victor xagaagan maadaama ay wadahadaladii arsenaal ay istaageen oo aysan horumar muuqda samaynin weeraryahanka isboortiga ee c b ayaa hore u muujiyey rabitaankiisa ah in uu u wareego kooxda ka ciyaarta champions league ah iyadoo arsenaal ahayd doorashadiisii koowaad dhegeystayaal xubinta cayaaraha waa nigantaa xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay warka subax oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta snaai intuu socday warka anigoo zaahra idinla socodsiinaya dhankii farsamada injineer saki soo saaraha waa timacadatan intaan ugu kulmi doonno warkan kiisi xiga sidaa iyo nabadgelyo